waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
kulanti wanaagsan maalin wanaagsan dhammaantiinba meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada malborn maanta waa isniin ay taariikhdu tahay lix iyo tobankii februaayo laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta waxaa ka mid ah ninkii lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerarkii argagixiso ee boondai oo maanta ka soo muuqday maxakamad ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga liberaalka oo beenisay in isbeddeladooda siyaasadeed ay yihiin kuwo ay kula tartamayaan xisbiga one nation iyo midowda afrika oo waddammada adduunka ugu wasakhayn badan ugu baaqay inay afrika siiyaan dhaqaalo dheeraada si ay uga qayb galaan wax ka qabashada cimilada iminkana warkii oo dhan ninkii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay xeebta bondai ee magaalada sydney ayaa maanta ka soo muuqday maxakamadda ninkan oo afariyo labaatan jira lana yidhaahdo navid akram ayaa habka muuqaal aragga fog uga soo muuqday maxakamadda downing center ee magaalada sydney konton iyo sagaal dacwadood ayaa lagu soo oogay ay ka mid yihiin kuwa la xidhiira dil iyo falal argagixiso ku-xigeenka cusub ee hogaamiyaha xisbiga liberaalka ayaa sheegtay in isbeddelkooda jihada iyo mudnaanta siyaasadeed aanay ahayn mid ay kula tartamayaan saamaynta sii kordhaysa ee xisbiga one nation sahan la sameeyey kadib doorashadii federaalka ee bishii meey ee sannadkii hore ayaa muujinaysa in coodadka aasaasiga ah ee one nation uu kordhay ama ay kordheen in ka badan saddex laab halka kan isbahaysiguna oo hoos u dhacay sida ku cad natiijada sahanka oo maanta oo lix iyo tobanka februaaya lagu daabacay wargeysyada nine news babers codka aasaasiga ah ee one nation ayaa markii ugu horreysay la sinmay kan isbahaysiga ku-xigeenka hogaamiyaha liberaalka jin huyum ayaa qiratay in hoosudhaca taageerada codbixiyayaasha uu yahay arrin aad u culus oo u baahan in si dhab ah loo waajaho wasiirka maaliyadda federaalka jim chalmers ayaa baaq uu hogaamiyaha cusub liberaalka horey ugu soo jeediyey ku tilmaamay mid siyaasadeed oo aan dhab ahayn master taylor ayaa waraaq u qoray dowladda taas oo sida ay baahisay a b c news lagu soo jeediyey in la dhiso guddi wada jir ah oo labada xisbi ka kooban si loo raadiya buu yidhi hab lagu dhimo kharashaadka dowladda ka hor miisaaniyadda federaalka ee soo socota dor chalmers ayaa ku dooday in fikraddani ay tahay iskuday tabar yar oo uu master taylor isaga fogeynayo doorkiisii hore ee afhayeenka maaliyadda ee mucaaradka kalfadhigii baarlamanka ee hore ma ay jirto wax dhab ah oo uu soo kordhin karo waraaquhu doono ha qoro laakiin ma joojinayaan sooyaalkiisa ah cashuurta shaqaalaha oo la kordhiyo khasaare weyn oo miisaaniyadeed iyo dayn angus taylor waa sidaas ayuu yidhi midowda afrika ayaa ugu baaqay waddamada dunida ugu wasakhaynta badan hawada in ay kordhiyaan dhaqaalaha ay siiyaan dalalka afrika si ay uga caawiyaan la tacaalidda isbeddelka cimilada guddoomiyaha midowda afrika maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay in dalalka afrika ay weli waajahayaan saamaynta isbeddelka cimilada inkastoo ayan ahayn kuwa ugu badan ee mas-uulka ka ah wasakhaynta keentay dhibaatadaas waxa uu tilmaamay inay jirto baahi loo qabo in waddamada dhaqaalaha waaweyn leh ay qaadaan mas-uuliyad dheeraad ah ayna taageero maaliyadeed siiyaan qaaradda afrika si ay ula qabsato una yarayso saamaynta cimilada ee isbeddelaysa xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa isku dayaya in uu dejiyo walaaca ka dhex jira maraykanka iyo xulafadiisa yurub kadib khilaafyo soo baxay muddaxileedkii labaada madaxweynaha donald trump rubiya ayaa sheegay in maamulka trump uusan doonayn yurub ku tiirsanaata maraykanka balse ay rabaan iskaashi siman oo wada jira isaga oo adkeeyey in mararka dalalka yurub iyo isbahaysiga neto ay xoogsadaan ay taasi sii xoojinayso neto iyo wadashaqaynta guud ahaaneed warkii maanta oo isniin ahna intaasuu ku dhan yahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho